isbeddelka cimilada keliya saameyn muuqata umuusan geysan deegaanka iyo dunyada sidoo kale waxa uu dhibaato u kala dhex dhigay qoysaskii ku tiirsanaa beeraha iyo xoolaha kuwaas oo burburay kadib markii ay waayeen ilihii dhaqaale ay ku tiirsanaayeen wasaaradda beeraha soomaaliya ayaa daraasaad ay samaysay ku sheegtay in qoysaskii ugu badnaa ay ku burbureen isbeddelka cimilada halka in ka badan saddex milyan oo dad ay qarka u saaran yihiin macaluul sida uu sheegay agaasimaha waaxda cuntada ee wasaaradda beeraha maxamuud yaasiin caartan
waxyaalaha ugu badan oo hadda irbadid u badan oo soo garay waxaa ka mid ah in kor u kacay even xataa magaranaysa burburka qoysaska inuu kor u kacay sababtuna waxay tahay markii dadka beeralayda ah ay maxaan ku rahdaa ay ilshi dhaqaale ay kuay ku sugnaayeen ama ay ilshi dhaqaale ay ku tirsanaayeen markii uu burburku yimaado in maxaan ku rahdaa halkaas ka yimaado marka conflict qoyska dhexdiisa xataa ka yimaado oo ugu dambeyntiina uu burbur ku yimaado warbaaxinti warbixinta ugu dambeysay oo aan helaynay waxay muujinaysaa in dad ku dhow saddex milyan iyo lix boqol oo kun oo ay qarka u saaran yihiin inay galaan xaalad degdega ay galaan horta isbeddelka cimiladu waa waa arrin runtii xaqiiqaa oo aan maalin walba aan aan la noolahay waxaa keliya u baahan waxaa weeye sidii isbeddelka cimilada magaranaysaa loo loola qabsan lahaa qoyska maana sheekh makahiil oo ku nool magaalada muqdisho oo kana kooban toban qof ayaa wajahaya xaalad nololeed oo adag kadib markii uu qoyskan ugu burburay wax la-aan soo food saartay aabbaha qoyska oo ay noloshooda ku tiirsanayd beeri biyaa goynay beerihii rasaq la-aan iyo rafaad iyo silcaan iskaga jirnay odaygii meeshii waa kasoo barakacaybo qoyskayga naasha allah nadaankayn waa noo saxnay wax la-aanta le qoyskayga isu burburi iyo rafaad iyo danyarle oo isu burburi maahayna ninkaynu waa isdhaqanayni waa isla qadayni waa isla quudayni waa isla tacbanayni beerahayna sagaal canug aadanaan u dhalimaho ya sagaalkaas canug ki magaciisii kalsoonida isku dhalin oo isku wada joogna waa wada jirtay maho rafaad iyo silac iyo beerihii haddii marka sabiila iska soo galaynoo meeshii adiga oo rafaad liskii joogo iska soo dhuntaada bujigiso iska soo dadbadi mukhtaar macalin cabdi oo ah gudoomiyaha xerada lacdaal ee magaalada muqdisho ayaa xuusay in caqabadaha ugu badan ee xaliyaan ay tahay khilaafka qoysaska dhibaatada ka jirta waxaa ilan waa la barkaa la yidhi ilan hadhow markuu yimaado ninka waxay leedahay adaa aabban oo aadaya ilma ciyaalkan waxay u baahan yihiin in la quudiyo maxaa noo keentay waay walaali ani saaka saa u bahay wahab waa soo waayay ma soo waayi kartid waay naagtii isna markii isfiirta waa kusoo goodaysa ninkii waxay qabsanaysaa kulliyatiga kulliyatiga markay qabsato bilaayaa ka dhacaysa meesha bilaayadaas kadibna furiina imaanaya waa xallina haddii ninkii naagtii oo uu maarayn waayo madaheeda waa aad si tartiib asoo waxba u geysanin dhibaato kale u geysanin ayaan ku furnaa